shirka ka dhacay harwanaag ee beesha arab guda iyo debed waxaan ugu baaqayaa in la taxgeliyo shirka harwanaag ka dhacday ee bishii lixaad dhacaya haddii halaga naftin u gaadho kaa aad iyo aad iyo aad waxaan meelay joogtaba beeshu inay isha ku hayso muddada oo ay maxaan idhaahdaa arrinkaasi caawa ay aada u xoojiyaan oo marka ay arrinkaasi soo dhowaado loo soo diyaargaroobo meel la joogaa baan aada iyo aad iyo aada uga cudsanayaa beesha arab beesha ka kabacdi intaa waxaan taageero weyn siinayaa shirka madaxweynaha muddada uu ku maqnaa gobollada iyo xeebaha somalilan uu caawa soo booqday toddobaad toddobaad uu ku jiray booqasho ah ilaa bari iyo galbeed aada iyo aad baan ugu taageero siinayaa waana mahadsanyay waftiga iyoiyo wasiiradiis iyo intii la socotaaba aad bay u mahadsan yihiin waddanku waa bad iyo berri weeye waxaad moodaa maanta ka hortow sidaan xasuusnay maanta ka hortow inaan badda labadeeda koone somalilan intay xukuto inaanay weli la soo marin meel booqasho laga booqda mooyaane taasi waxa weeyaan waa mid waajiba waa mid caa waxa weeyaan waa meeshii wax inooga imanayeen waa meeshii wax inooga dhoofayeen in la ogaado dekedaha iyo ummadda ku nool waxay ku nooshahay intaba waxa weeyaan waa kama maarmaan weeyi aada iyo aada iyo aad baanu taageero weyn iyo kalgacayl badan yaanu u qabnaa wareeggaa dheer ilaahay isagana ilaahay waxaan ka baryayaa caafimaad sareecana inuu ku soo celiyo gurigiisii caawa hargeysa inuu caafimaad isaga iyo waftiga la socdaaba inay ku soo noqdaan baan aad iyo aad u rajaynayaa caafimaad iyo cimri dheer baan ugu ducaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu